guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo khudbad ka jeediya furitaanka kalfadhiga sideedaad ee baarlamaanka dalka jabuuti ayaa ugu horreyn si qoto dheer ah uga hadlay xiriirka walaaltinimo iyo waxwadaqabsiga ku dhisan ee ka dhexeeya soomaaliya iyo jabuuti gaar ahaan iskaashiga labada baarlamaan guddoomiyaha golaha ayaa sidoo kale ka hadlay mas-uuliyadda ka saaran qofka xildhibaanka ah dalkiisa guud ahaan gaar ahaan deegaanka laga soo doortay oo ay tahay marka uu fasax galo in uu u kuurgalo xaaladda deegaankiisa ka jira si warbixinta uu ka soo diyaariyo uu dib ugu soo celiyo golaha baarlamaanka waxa uu tilmaamay in horumarka dal walba uu ku xidhan yahay sida ay dadkiisa uga faa'iidaystaan waxa uu alla ku manaystay iyo sidoo kale kheyraadka dalka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in baarlamaanka soomaaliya uu kalfadhigii lasoo dhaafay ku guulaystay ansixinta shuruuc dalka muhiim u ah oo uu ka mid yahay sharciga doorashooyinka oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ansixiyey islamarkaana taasi ay suurtagelinayso in soomaaliya lagu qabto doorasho qof iyo cod ah baarlamanka soomaaliya labadiisa aqal waxay ansixiyeen sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ansixiyey kaas oo ahaa mid si weyn loo sugayey una suurtagelinaysa shacabka soomaaliyeed in xildhibaanada labada aqal ay si toos ah qof iyo codtaay ay ku soo doortaan dhammaadka sanadkan aan ku jirno labada kun iyo labaatanka